بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan shii maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh waxaan kusoo jirnay baabkii afaraad baabul iimaani bilqadar in qadarkii la rumeeyo waxaan soo gaarnay xadiidkii afartanaad وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay in la camal falo oo aan la dhihin haddii la ii qoray naarna dee naar baan gelayaa haddii janno la ii qorana jannaan gelayaa iyo waxaas inaan la dhihin ee qofku uu dadaalo uusan isdhiganin wacan caliyi bni abi taalibin radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi idinka idinka mid ma aha qofi ilaa hadduu jiraba waa loo qoray meeshii uu naarta ka geli lahaa iyo meeshii uu jannada ka geli lahaa booskii uu ku lahaa naarta iyo booskii uu jannada ku lahaa labadaba waa loo qoray qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka allow afalaa natakilu calaa kitaabina wixii horena loogu qoray miyaanan tala saaranaynin oo aanan u dhaafaynin arrinka sidaa na loogu qoray wanadacu alcamala aanan camalka iska dhaafaynin qaala wuxuu yidhi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah camal fala oo wanaagga ku dadaala oo taacada alla badiya oo xumaanta iska ilaaliya fa kullun qof walbaahi muyasarun waa loo fududeeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray amaa man kaana min ahli sacaadati qofkii dadka liibaanay ka mid ah fa yuyasaru licamali ahli sacaada waxaa loo fududeeyaa wixii ay qaban jireen dadka liibaanay wa amaa man kaana min ahli shaqaa'i dadka dhur darsaday qofkii ka mid ah fa yuyasaru waxaa loo fududeeyaa licamali ahli shaqaawati kuwii dhur darsaday wixii ay samayn jireen iyo howlahoodii yaa loo sahlaa suma qara'a kadib wuxuu akhriyey fa amaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa qofkii xaqa alle iska bixiya oo la yimaada allana ka cabsada kelimaddii laa ilaaha ila allaahuna rumeeya fasanuyasiruhu qofka waxaan u sahalnaa oo aan u fududaynaa lilyusraa khayrkii baan u fududaynaa ama jannadii shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu deliil u yahay oo uu ku tusinayaa derajadii qoraalka oo ka mid a darajooyinkii rumaynta qadarka la rumaynayey waa tii ay afar darajo ahaayeen wuxuu kaloo deliil u yahay in alleh uu horay u qoray waxa dadku ay samayn doonaan wax walbaana alla agtiisa ay qoran yihiin waxaa kaloo xadiidku uu ku tusinayaa in kitaabka hore loo qoray oo looxul maxfuudka ah uu yahay mid wax kashifa oo muujiya laakiinse aanu ahayn mid wax qasba kitaabku ku qasbi maayo isagu kitaabkii hore loo qoray adiga waxba kugu jujuubi maayo sidoo kale in alleh addoommadii uu u fududeeyey camalkoodii ay samaynayeen qofkii marka khayrka ku dadaala waxaa loo fududeeyaa inuu ka mid noqdo ahlujannadii qofkii shar sameeyana waa la hoojiyaahoo ee looma kaalmeeyo waxaana loo sahlaa tii cuslayd oo maaragtay sharti ah ama naarti allaha naga nabadgeliye ahlu sunnuhu waxay qabaan xusidda la xusay kitaabkii hore loo qoray iyo in alleh uu maaragtay qabasho soo qabtay oo uu yidhi kuwaanu naartay gelayaan kuwo kalena uu yidhi jannaday gelayaan arrimahaasi waxaasoo dhammi waxbay faydaan oo cilmiga allay maaragtay muujiyaan oo wax ka qarsoon hadda alla aanu jirin wax hadda jooga iyo wax mustaqbalka intaba iyo wixii tegaba allana waa uu ogyahay wixii horay u dhacay iyo waxa maaragtay hadda jira iyo waxa dhici doona ilaa qiyaamuhu ka dhaco iyo wixii kasii dambeeyaba waxaa kaloo alla uu og yahay wixii aan dhicin hadday dhici lahaayeen siday ahaan lahaayeen xaalku u ahaan lahaa taasna waxyaaba shabbahayaa jiro u ego qur-aanka lagu sheegay oo alla masalan naftiisa uu ka sheegayo in farqi u dhexeeyo cilmigii alle ee wax muujinayey iyo kitaabkii hore loo qoray ee wax muujinayey iyo waxa alle uu ku dareerinayo khalqigiisa oo abuuritaan ah ama amar kowni ah oo la bixinayo ah sida alle qowlkiisii uu yidhi oo kale wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu arasuula minman yanqalibu calaa caqibayh annagu qiblo kaagama dhigin hadda jihadii awal aad u jeesan jirtay oo kacbada ahayd qiblo kaagama aanan dhigin ilaa linaclama inaan ogaana ma ogiye man yatabicu rasuula qofkii rasuulka sal slama raacaya oo u rumaynaya waxa uu la yimid iyo qibladan la bedelay minman laga ogaado yanqalibu dib u noqonayo calaa caqibayhi cirbihiis ku noqonayo gadaagadaal u soconaya macnaha gaalnimadii u noqonaya oo diinkii ka shakinaya marka rasuulku sala allahu alay wasalam markii hore wuxuu u dukan jiray kacbadii maka ku taalay markii uu madiine usoo haajiray yaa waxaa la faray inuu beytulmaqdis qiblo ka dhigto oo u jeesto markaasuu wuxuu u dukanayay beytulmaqdis lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood kadib baa markaas loo celiyey kacbadii maka ahaydoo maaragtay uu markii horeba u dukan jiray alla uu og yahay kuwa rasuulka sal ly slam warka ka qaadan doona ee bedelaadii qiblada la bedelay rasuulka sal ly slam ku raaci doona wuxuu maaragtay ka ogyahay alleh oo uu ka soocan yahay qofkaasi kuwa maaragtay gaaloobayo ridoobayo gadaalgadaal u baxaaya laakiin hadalka lee ah ilaa linaclama inaan ogaano ma ogiye macnaha shaarixu wuxuu leeyahay ilaa liyadhara cilmuna in cilmigeennu uu muuqdo ma ogiye yani wixii alle wuxuu ogaanayaa wax jira inay yihiin markii horena waa uu ogaa alle inay dhici doonaan sidoo kale wixii hore loo qoray waa la qoray waxaana maaragtay ku jira wax soo muuqan doona cilmigii alleh yaa laga helayaa kitaabkaas iyo wixii uu ogaa malaa'igtu marka kitaabkaas qornaa ee laxulmaxfuudka ah iyo wax ka qaadanaysaa iyadoo alle u waxyoonayo waxaa marka malaa'igtu gacmaha ku hayaan qoraallo ay ku jiraan kala dhigdhigid iyo tafaasiil wixii lowxulmaxfuudka ku yaalay ee kitaabkii hore ahaa xadiidkan marka haddaan akhrina annagu oo afartanaad jabri kuma jiro iyo in laysqasbaayo sheegi maayo xadiidku dadka jabriyiinta ah ee jabriga rumaysanna oo qadarka sugitaankiisa ku talax tegay iyaguna waxaba yaraatee ay ka faa'iidayaan xadiidkan ma laha oo daliil uguma sugna ama kuwaas jabriyada ay ha noqdaan kuwii talax tegay oo qulaadda ahaa oo xadgudbay ama ha noqdaan kuwii xoogaa ayaga ka sokeeyay oo mutawasitada la yidhaahdo oo ashaacirada iyo maaturidiyada ah nooc jabriyaa ku jira kii qaaliga aha maahan laakiin waa mid dhexdhexaad ah kaasaa ashaacirada iyo maaturidiyada ku jira ahlusunna waljamaaca iyagu shaqo kuma leh jabriga haddii qadarka laga hadlaayo iyagu qadarka si saxay u rumaysan yihiin inkiraadna lagama helin sidii muctasiladii ku talaxtegna lagama helin sugitaankiisii sida jabriyadu ay u dhaqanto oy u leeyihiin dadku waxba ma dhaamaan caleemaha geedaha ee dabaysha ay ruuxayso laakiin ahlu sunnuhu waxay qabaan in addoonku uu khiyaar uu leeyaho alle ikhtiyaar uu siiyey wuxuuna ikhtiyaarkaas ku helaa wixii isaga loogu deeqay oo ah awood iyo doonis allana wax walba isagaa abuuray wixii uu doonana way ahaadaan wixii aanu dooninna ma dhacaan wixii marka lagu qoray looxulmaxfuudka isagu isma bedelo laakiin wixii maaragtay malaa'igtu ay hayeenoo qoraallo ahaa iyagu way isbedbedelaan alla malaa'igtu wuxuu u waxyoodaa wixii looxulmaxfuudka ku jiray oo saasii saas ah malaa'igtuna waxay samaysaa oo malakuudka alle ay ku samaysaa wixii alla hore u qadaray looxul maxfuudka waxaa dhici karta inay ku jiraan wax lagu xiray wax kale sida in maaragtay lagu xiro qofkii haddii uu ducaystana waxaas waxaas uu helayaa saasaa looxul maxfuud ugu qoran looxul maxfuudkina waxaa ku qoran inuu alla baryi doono oo wixii dhibka ahaa laga celin doono lawxulmaxfuudka waxaa ku yaala arimo arrimo kale lagu xiray sida in wuxuu ay ku xiran yihiin duca la ducaysto oo kale oo markaa wixii la helayo sidaasayna marka lawxulmaxfuudka ugu qoran tahay laakiin malaa'igtu qoraalada ay hayaan waxaa ku qoran inuu dhiman doono qofkaani lawxulmaxfuudkiina waxaa ku qoran inuu allah toogi doono kadibna geeridii dib loogu dhigi doono ama wuxuu arrinka ku xiran yahay haddii uu alla toogana dhibkii waa laga faydaa oo ajashiisii dib baa loo dhigaa iyo muddadiisii haddii aanu alla tooginna ajashiisii baa timaada marka wax walba waa ay qoran yihiin malaa'igtu qoraalada ay hayaan waa wax ku saabsan qadarkii sanadlaha ahaa iyo qadarkii maalinlaha ahaa kaas marka waxbaa iska bedela laakiin wixii lawxul maxfuud ku yaalay isagu lama bedelo taasina waa mid ka mid a macaanida lagu fasiray alla qowlkiisii suuraturacdi aakhirkeeda uu ku yidhi yamxu allaahu maa yashaau wayuthbit alla waxa uu doono ayuu tiraa waxa uu doonana waa uu sugaa wa cindahu ummulkitaab kitaabka asalkiisii yo alla agtiisa ah ee aan waxba laga bedelaynin ibnu cabaas wuxuu yidhi yamxu allaahu maa yashaau wayuthbit waxaa laga wadaa waa wixii malaa'igtu ay haysay qoraaladii malaa'igtu ay haysay baa laga wadaa waxna waa laga tiraa waxna waa lagu sugaa wacindahu umulkitaab waxaa laga wadaa lawxulmaxfuudkii baa laga wadaa ee waxa ku jira aan la bedelin kaasina waa macnaha waxa axaadiista ku yimid axaadiistaasoo isbedelkii wax wax kale lagu xiraayo sida rasuulka sal slm uu yidhi man sarahu an yubsata lahu fii risqihi qofka ay farax gelinayso in loo waasiciyo risqigiisii yacnii wixii hadda jirkiisu ku yacni noolaan lahaa cuntadii cabitaankii iyo marashadii iyo hoygii waxaa kaloo la dhihi karaa waxaa ku jira xataa risqigaas wixii diinta ku saabsanaa oo cilmi wax anfacaya ah waxtar leh iyo camal saalixa intuuba risqigii soo galaan qofkii marka sidaa doona in risqigiis loo waasiciyo wa an yunsaca lahu fii atharihi in dib loogu dhigo ajashiisii falyasil raximahu raximkiisii ha xariiriyo oo macnaha axsaan buu u samaynayaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin maahan maaragtay ixsaan aada u badan oo waasic maahay leeyihin sababto hadduu ixsaanku waasic noqdo silaturaxim waa kasii sara maraawo wuxuu isu bedelaa biri kii samafalka lagu magacaaba isu bedelaa bay leeyihin ajasha iyo muddada iyo cumriga qofka waa wax soohdimaysan oo qoran marka qadarta aan isbedelaynin de waa ajashii laakiin cumrigii waa kanaha yunsaca lahu fii atharihi baa rasuulku leeyahy sal slam markaas cumrigiis la dheeraynaya sida alla uu yidhi wamaa yucamaru min mucamarin yani qof mucamar ah lama cumri siiyo waa wax cumrigiis lagu daro yani kii cumrigiisu dheeraa wixii lagu daray waay walaa yunqasu min cumrihi kaas cumriga dheer lahaa cumrigiis wax lagama nuqsaamiyo ama mid kaloo cumri dheer leh oon asagii ahayn cumrigiis wax lagama nuqsaamiyo ilaa fi kitaab haddii waxaas ay jiraanba lawxul maxfuudkay ku yaalaan marka waxaan la samaynayo raximka la xiriirinayo wixii la mid a waa asbaab wixii maaragtay malaa'igta gacantooda ku jira qoraallo ahaana waa uu isbedelaa asagu allana waxbuu waxyoodaa wuxuu waxyoonayaa ajashii addoonkayga hebel ah dib u dhiga ama cumrigii addoonkayga dib u dhiga ayaa allau waxyoonaya marka lawxul maxfuudka waxaan lagu qoray waa uu ka gaarsan yahay qadartii cumriga dhan la qadaray ee malaggu uu qoro marka ilmaha caloosha ku jira nafta lagu afuufo sidii xadiis saxiixaa ku jirtay huma yursalu almalaku fa yanfukhu fiihi aruux malag baa la soo diraa markaasuu ruuxdii ku afuufaa ilmihii caloosha ku jiray wa yu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood yaa la faraa bikatbi risqihi risqigiisii in la qoro wa ajalihi iyo ajashiisii wa shaqiyun aw saciidun iyo qofkaas inuu yahay qof dhur darsaday ama qof liibaanay afartaas ba waxaa la qoraa marka nafta lagu afuufo cunuga caloosha ku jira marka qoraalkaasi waa qoraal gaar ah waana qeyb ama tafsiil wixii lawxul maxfuudka ku yaalay tafsiilmkar maxaa laga wadaa macnaheedu ma aha in lawxul maxfuudka wixii ku yaalay uu yahay wax duuduub ah oo waxa malaa'igtu ay hayaanna uu ka tafsiil badan yahay maaha laakiin waxaa laga wadaa waxaa laga soo gaar yeelay wixii looxul maxfuudka ku yaalay oo waa wax qof gaara ku saabsan looxul maxfuudka wixii ku jirana dadka dhanba maarag laga hadlaya khalqigo dhanba uu ku saabsan yahay laakiin waxa hadda gaarka la soo saaray waa wax qof shakhsi ah calaaqala leh marka qadaraaddaas cumrigii oo dhan ku saabsan waa ay ka gaarsan tahay midda maaragtay sanadlaha ah tii sanadlaha ahaana waxaa ka sii gaarsan tii maalinlaha ahayd marka qadartii sanadlaha ahayd waxay noqotaa mid guud bay noqotaa haddii loo fiirsho makhluuqaadkii mukalafka ahaa sidoo kale haddii loo fiirsho wixii looxul maxfuudka ku yaallay haddiise loo fiirsho wixii looxul maxfuudka ku yaallay waa darajadii labaad oo qadarka haddii aan ka fiirino dhinaca calaaqadii guud qofku marka ma ku qasban yahay inuu sameeyo wixii looxul maxfuudka ugu qornaa iyo wixii malaa'igtu ay haysay oo gacnahooda ku jiray oo qoraallo ahaa jawaabtu waxay tahay kitaabku iyo waxa hore loo qoray wax ma qasbaan haddii aad adigu go'aamiso inaad su'aal weydiiso darsigii baad dhegaysanaysa moog tahay waxaad go'aansato inaad su'aal weydiiso dee waa doorasho taadaa waay taas iyo doonis aad doontay iyo awooddaadii marka aduu awood iyo doonis baad leedahay laakiinse miyaad ku qasban tahay su-aashaas mase maya jawaabtu waa maya kuma qasbanid sababtu waa maxay sababtu waa suurtagal inaad iska aamusto waa suurtagal inaad wax weydiiso adigu waad fikirtay markaase waxaad tidhi waxbaan weydiinayaa allana cilmigiisii hore oo asaliga ahaa waa uu ku ogyahay inaad wax weydiin doonto ogaalkii marka alle uu ogaa su-aashaas iyo adigaba ma aha qasbid lagugu qasbaayo inaad wax weydiiso laakiin alla wuxuu og yahay inaad dooran doonto su-aashii oo aadan dooran doonin iska aamus wixii marka alla uu ogaaday oo ficilkaadi ku saabsan horu u qoray qoraalkaasna malaa'igtii baa soo qaaday oo waraaqyada ku haysata iyaduna marka waxaan leenahay waxaas hore loo qoray waxbay feeydaan oo cilmigii iyo bannaanka soo dhigaan ee maaha kuwo wax qasbaaya maaha addoonkuna khiyaar buu leeyahay inuu sameeyo waxa uu doono marka takliifkuba wuxuu u dhacay in addoonkii uu yahay mid wax kala dooran kara haddii kale dee qof la qasbay buu noqon lahaa maxaa lagula xisaabtamaa qofki haddaanu khiyaarba lahayn awood iyo doonisna aan la siin masale kale shiikhu wuxuu leeyahay doorashada la leeyahay qofku doorashuu leeyahay iyo inuu wax kala doorto ma mid iska daysan baa oo iska furan mise waa mid maaragtay qaydan oo xiran su-aashaasuu isweydiiyey shiikhu halkan waxaa imaanaya buu leeyahay farqiguu u dhexeeyey madhabka ahlusunnaha iyo madhabka jabriyada marka jawaabtu waxay tahay doorashada leeyahay qofku waa uu leeyahay maaha mid iska furan maaha oo iska daysan sababtoo ah alle wuxuu kaalmeeyaa qofkuu doono inuu hanuuniyo wuxuu ku kaalmeeyaa wax doorashadii kadibna waxaa loo fududeeyaa jidkii khayrkaa loo fududeeyaa qofkii alle uu doono inuu lumiyana uma kaalmeeyo waa uu hoojiyaa naftiisana waa u tala saartaa haddaba marka meeshan waxaan ku daraynaa waana waxa ku qaldami kara jabrigii oo qalad laga fahmi karee mas'alada tawfiiqda ayaan ka hadlaynaa buu leeyahy khidlaanka in qofkii wax la waafajiyo ama la hoojiyo alle wuxuu ku gaar yeelaa addoommadiisa qaarkood waafajin markaasuu khayrkii ugu kaalmeeyaa qulubtoodana wuxuu ka faydaa sharti buu ka faydaa taasna qof walba naftiisa waa uu ka garanayaa in loo kaalmeeyey markuu hadda daacaadkii la yimaado loo sahlo waxaad dareemaysaa marka in kaalmo iyo maaragtay furud laguu furaayo albaabadii khayrka ay meesha jirto iyo xirid lagaa xiraayo albaabadii sharta taas waxaa lagu magacaabaa towfiiq baa lagu magacaabaa kaalmayntaas alla xaggiisa ka ahaatee gaarka ah towfiiq baa la yidhaahdaa laakiin hoojintu waa maxay waa in addoonkii loo daayo naftiisii oo aan kaalmo gaara loo kaalmaynin taasina hadda cadaaladda alleh uunbaa maaragtay meesha jirta qof kastaay marka waa mukhtaar oo dee qofkii la qasbi maayo waxa uu doonuu samaynayaa laakiinse addoommadiisa qaarkood yuu alleh wuxuu ku gaar yeelay kaalmo uu u kaalmeeyey ayaga qaarkoodna waa uu ka hoojiyey kaalmadaasoo ma aanu u kaalmaynin taasina waa cadaaladdii alleh uunbay maaragtay ka mid tahay sababtoo alleh wax ma dulmiyo nimankan marka jabriyada ah waxay leeyihiin kitaabkii horreeyey loox maxfuudka ahaa wuxuu daliil u yahaba in wax la yidhaha jabri ay jiraanoo lees qasbaayo dadka camalkooda lagu qasbaayo aanay khiyaar lahayn cilmigii allee horreeyana qadarkii waayee wuxuu ku tusinayaabay leeyihiin isaga laftiisu waxaan jabriga la leeyahay in dadkii waxa ay ku qasban yihiin ay samaynayaan laakiin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan ayagu in cilmiga iyo qoraalku intuba ay yihiin kuwo wax fayda ee aanay ahayn kuwo wax qasba alla wax walba waa u cad yihiin wax ka qarsoon ma jiraan wax walbana alla waa u taalacdaa sidaa darteed qofna hadda alla ma qasbo oo addoonkii doorasho ayuu leeyahay laakiinse alla wuu kaalmeeyaa qofkuu doono kaalmadina waa uu ka haystaa qofkii uu doono qofkuu doonuu hanuuniyaa qofkuu doonana alla waa u lumiyaa laakiin ashaaciradu waa kuwii aan ku sheegaynay inay jabriye mutawasitaa yihiin oo dhexdhexaad ah ee maaragtay leh kasbi wax la yidhaahdaa jira kasbiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan aadka loo fahmin iyo awooddii alla uu siiyey iyo doonistii iyo si saxa marka u sugi maayaan iyagu marka towfiiq maxay u yaqaanaan ashaaciradu waxay u yaqaanaan in qofkii lagu abuuro inuu awood u yeesho ateecidda alle laakiin ahlusunnuhu sidaa ma qabaan oo ahlusunnuhu waxay leeyihiin awoodsiinta towfiiqdu waa ay ka badan tahay alla addoonkii wuxuu karsiiyey oo uu ka dhigay mid awooda taacadii awoodna waa uu siiyey si uu waxa u sameeyo laakiinse samayn maayo waxaas ilaa in haddana kaalmo gaara uu helo ma ogi sababtoo ah naftiisii waxa xunfaraysay yaa waxay ku tirtirsiinaysaa inaanu camal samaynin oo aanu alle caabudin marka towfiiqdu waa maxay macsida allana iskama ilaalin kartid in alla kuu kaalmeeyo ma ogi awood iyo xoog noomari taacadii alleh iyo inaad ku sugnaato in alla ku waafajiyo ma ogi oo kaalmo gaar aad hesho ma ogi marka towfiiqdu waa kaalmo gaar ah oo alle xaggiis ka ahaato addoonkii uu kaalmaynaayo oo naf iyo shaytaan maaragtay laga celinaayo ayna u xoogoobayso inuu taacadii jeclaado laakiin addoonka iyo naftiisa haddii lasu daayo naftii waxa xun dadka faraysa way kaa adkaan lahayd iyo shaytaanku waa kaa adkaan lahaayeen hoojintuna marka waa maxay waxaan khidlaanka la yidhaahdo waa in qofkii la kaalmayn waayo kaalmadii uu uga adkaan lahaa naftiisa iyo shaytaanka marka ashaaciradu iyagu waxay leeyihiin addoonku doonistiisa wax ku samayn maayo ee waxbaa lagu sameeyaa bay leeyiin isagu waa uun maxallun litaaca waa uun booskii taacada waayay leeyihin laakiin isagu doonistiisa iyo iraadadiisa wax ku samayn maayo marka in awood loo siiyo oo lagu abuuro maaragtay awood uu alla ku ateeco ayaa towfiiqda ah bay leeyihin nimanka ashaaciradu in awood lagu abuuro uu macsida ku sameeyana waa hoojintii bay leeyihin marka addoonku waa sidii mididii oo kale leeyihin camalkuna waa khubsigii la jaraayo oo kale marka mididu waa aaladdii wax lagu jaraayay qofka maaragtay midida hayana waa qofkii wax samaynaya waayo marka waxay leeyihiin addoonku waa sidii aaladdaas oo kale marka maarata qudrada alla loo fiiriyo sikiintu marka awood ay wax ku jarto way leedahay laakiinse doonisi ma jirto kii marka midida hayey marka uu dhaqaajiyo markaas uunbaa goyntu bilaabataa laakiin dhab ahaan mididu waxade doonisa ma laha sidoo kale addoonka waa noocaasoo kale leeyihiinoo ma laha doonis male bay leeyihiin sidaa darteed dadkan maaragtay qur-aanka fasira iyo keyrkoodba laakiin madhabkaas ku ta'asursan waxay leeyihin yakhluqu cindahu waxaas alle maaragtay marka saasu dhacdo agtiisa alle waxaas abuuraa ee yakhluqu bihi ma dhahaayaan marka cindii cinda cinda ay waxaas isticmaalaan laakiin bihi oo sababtii tusinaysa ma isticmaalaan yakhluqu bihi iyo dhihi maayaan iyo yafcalu bihi iyo kada marka waa in lagu baraarugaa buu leeyahay masalada qadarkuna waa masalo nusuusteedu ay caddahay buu leeyahay shiikha shaarixa ahi oo shakina aanu ku jirin ishkaalna aanu ku jirin madhabka ahlusunnuhuna waa waadix buu leeyahay adilada siday u fahmeen qadarka ku saabsanna wax ishkaala kuma jiraan waxaad arkaysaa inay nusuustii soo aroortay maaragtay si fiican ula socoto sidoo kalena xataa caqliga ay waafaqsan tahay wuxuu caqligu ku tusinayo sababta masalada qadarka dad fara badan baa ku lumay alle waxaan weydiisanaynaa inuuna caafiyo oo uuna nabadgeliyo oo uuna ilaaliyo wabilaahi towfiiq